bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii afar iyo sagaashanaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa darsigii koobaad ee taariikh nololeedka saxaabiga xakiim ibnu xisaam xakiim ibnu xisaam inna bimakkata magaalada maka waxaa ku sugan la arbacatu la arbacata nafarin afar qof ama afar ruux ayaa ku sugan kuwaasoo arba-u bihim aan aan u nacayo aan uga turayo aanan raalli uga ahayn cani shirki inay shirki shirki inay mushrika mushrikiin ahaadaan aysan habboonaynba yacni yacni dad inay mushrikiin ahaadaanba aysan habboonayn waayo micnihii maxaana laga wadaa niman caqli badan oo xigmad badan oo sharaf badan weeye marka ruuxa caqliga badanna dee sida la filayaay waxa weeye inuu caqligiisu u hogaamiyo khayrka iyo islaamnimada marka waa afar ninoo rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu si fiican u yiqiinay oo dad caqli badan oo sharaf badan ahaa oo la filayay inay mar horeba soo islaamaan inna bimakkata maka waxaa ku sugan buu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam la arbacata nafarin afar qof kuwaasoo arba-u bihim ee aanan raalli uga ahayn yacni qofna raalli ugama aha rasuulku sala allahu calayhi wasalam inuu mushrik ahaado ruuxu raalli uga yahay ma jiro laakiin micnuhu waxa weeye ama hadalka dulucdiisu waxa weeye waa dad ayna habbooneynba inay ahaadaan mushrikiin inay ahaadaan yani caqligooda marka la eego oo la filaya caqligoodu inuu mar horeba u hogaamiyo wadada khayrka oo islaamnimada ah yacni waa dad aysan ahaynba inay ahaadaan mushrikiin wa arqabu lahum fi lislaami aan islaamkana u rabo islaamka aan u jeclaan lahaa islaamka aan u rajaynayo axaduhum midkood xakiim ibnu xisaam weeye rasuulku markuu hadalkaa leeyahay waa atnaaa athnaa'a fatxi maka markii la furan maka la furayay markaana haddee islaamku ama bicsadada nabiga sala allahu caleyhi wasalam way labaatan jirsatay way labaatan jirsatay ama koob iyo labaatan jirsatayba maxaa jira maka rasuulku saddex iyo toban sano u joogay madiinana markaa sideed sano u joogay waa koob iyo labaatan sano laba sano unbaaba dhiman intaasoo idil mayna soo islaamin nimanka odayaasha ah marka waxaad moodaa inuu rasuulku la yaaban yahay yani nimankan uu yiqiinay oo weliba xakiim ibnu xisaam ay aada iyo aad saaxiibna u ahayn qaraabana ahayn hal ataaka ma kuu yimid naba-u haada saxaabiyi saxaabigan warkiisa ma kuu yimid oo warkiisa ma haysaa laqad sajala wuxuu duubay ama uu qoray adtaariikhu taariikhdu annahu isagu saxaabigaasi almawluudu ka ku dhashay alwaxiidu oo keliya alladii kaasoo wulida daakhila alkacbati kacbada gudaheeda ku dhashay inuu yahay cunug markaa dhashay oo kacbada gudaheeda ku dhashay inuu keligi yahay ayay taariikhdu sheegaysaa laqad sajala wuxuu dhigay ama qoray ama duubay adtaariikhu taariikhdu annahu xakiim ibnu xisaam almawluud alwaxiid inuu yahay ilmo dhashay ilmo dhashay kii koobaad alladii kaasoo wulida ku dhashay ama lagu dhalay daakhila alkacbati almucadama kacbadii sharafta badnayd gudaheeda ku dhashay amaa qisatu wilaadatihi haddaynu u nimaadno sheekada ku saabsan dhalashada uu ku dhashay kacbada gudaheeda fa khulaasatuhaa gebagabadeedu waxay tahay anna ummahu hooyadii dakhalat waxay gashay maca daa'ifatin iyada oo la socota koox oo min atraabihaa aynigeeda ah iyada oo kale ah ilaa jawfi lkacbati kacbada gudaheeda ayay galeen litafaruji calayha si ay u daawadaan wa kaanat waxay ahayd yooma-idin maalintaasina wa kaanad waxay ahayd mee kacbadu yooma-idin maalinta ayada ay galayaan xakiim ibnu xisaam hooyadii iyo hawe haweenkii kale ee aynigeeda ahaa kacbadu waxay ahayd maftuuxatan mid la furay oo dadka u furan dadweynaha u furan limunaasabatin munaasabad daraaddeed oo min almunaasabaati un ka mid ah yacni munaasabada waxaa laga wadaa un munaasabana waan iska nidhaahnaaye waxaa jirtay uun dhaqan maalin dhaqan ayda in kacbada la furo dhaqan bay ahaan jirtay maalmo badan yaa la furi jiray marka maalmihii ay dhaqanka ahayd in la furo mid ka mid a ayuunba ahayd wa kaanad waxay ahayd waalidatuhu xakiim ibnu xisaam hooyadii aana daaka markaa iyada ah ee kacbada inta la furay oo dadweynaha loo furay ay dhaqanka idin loo furo ay ay gashay xaamilan bihi mid isaga ay uurkiisa leedahay fa faaja-ahaa waxaa kusoo booday uun almakhaadu fooshi wahiya iyadoo daakhila alkacbati kacbada gudaheeda ku jirta unbay fooshii kusoo booday qofka dumarkii haddii ay tahay mid caruur badan horu soo dhashay waxaa suurowda fooshi markay qabataba ilmuhu inuu soo baxo isla kolkiiba falam tastatic ma aysan awoodin muqaadarataha kacbada inay ka baxdo way awoodi weyday ilmihiiba wuu soo baxay fa ji-a laha waxaa loo keenay binidcin maqaar ama saan baa loo keenay si dhiiggii iyo wasakhdii aysan u gaadhin kacbada fa wadacad waxay umushay mawluudaha cunugeedii yay calayhi saantii loo keenay ama maqaarkii ayay ku dul umushay wa kaana wuxuu ahaa daalika almawluudu ka halkaa ku dhashayna wuxuu ahaa xakiim ibnu xisaam ibnu khuwaylid khuwaylid mar haddii aada maqashana waxaa weeyaan yani khadiija bintu khuwaylid khadiija walaalkeed baa dhalay radia allahu tacaala canha wa ardaaha khadiija walaalkeed baa dhalay eedda ayay u ahayd wa huwa xakiim ibnu akhi ummi lmu'miniina mu'miniinta hooyadood walaalkeed oo iyada la dhashay walaalkeed inankiisii weeyey marka eedday u ahayd umulmu'miniinadii khadiijatu bintu khuwaylad ahayd radia allahu tacaala canha allah ha ka raali ahaado wa ardaaha iyadana ha raali geliye yaa eedda u ahayd sidaa darteed nasha-a wuu soo koray ama wuu soo barbaaray xakiim ibnu xisaam fii usratin qoys ama raas ayuu ku soo koray cariiqati nasabi nasabkoodu wuu aada iyo aada u sharaf badan yahay reer gob ah cariidat aljaahi sharaftooduna ay ballaadhan tahay waasicati tharaa'i hantidooduna ay aada iyo aada u badan tahay oo waasicu tahay wa kaana wuxuu ahaa ilaa daalika maca daalika intaas iyada oo jirto oo uu ku dhashay qoys shara ka dhashay qoys sharaf leh hantina badan wuxuu ahaa caaqilan nin caqli badan buu ahaa ilahay caqli badan uu siiyey sariyan oo sharaf badan faadilan oo fadli badan oo sharaf badan waa isku midowna fa sawadahu waxaa sayid ama madax ka dhigtay qowmuhu qoyskiisi qoyskii isagu uu ka dhashay ayaa waxay ka dhigteenba sayid ama madax ayay ka dhinteen ayay ka dhigteen wa anaatuuhu waxay u xil saareen ama u caleema saareen bihi isaga mansib arifaada jagada martisooryada ayay u xil saareen siirada markaan aqrinaynay ayaan waxaan ku soo aragnay ninka ninkii la dhihi jiray qusay ibnu kilaab oo ninkii quraysh markii koobaad maamulka kacbada iyo xaramka gacanta u soo geliyey maxaa jira quraysh xakiim ninka la yidhaahdo qusay ibn ibnu kilaab ka hor weligeed maamul ma aysan arkin mar muddo dheer waxaa xukumi jiray nabi ismaaciil reer abtigi oo niman la dhihi jiray jaraahima aljaraahima xukunku markay qola ay xukunku muddo dheer ay haysana way fasaadaan markay fasaadeenna ay daalimiin noqdeen qolyo kalaa kala wareege la yidhaahdo ee bani khusaaca khusaaciyinnima la yidhaahdo khusaaciyiintii yaa waxaa kala wareegay xag qusay ibni kilaab marka jagooyin badan oo ku saabsan maamulka ka- ma- ele- maka iyo xaramka iyo xujaajta oo badan ayaa jiray manaasibtii ayaa la qaybiyey oo qoraysh loo kala qaybiyey marka in la sooriyeeyo dadka xujaajta ah oo arrifaada la yidhaahdo yaa la siiyey qoyskan uu ka dhashay khadiiji ay ka dhasheen xakiim ibnu xisaam mansabkaasaa la siiyey marka mansabkii ama jagadii saas ahaydna waxaa loo xil saaray isaga naftiisa oo xakiim ibnu xisaam ah rifaadadu marka waa dadka xujaajta eh aan ha- aan haysanin sahay ayi xaaji intuu soo xajiyo aan sahay haysanin oo sahadu ay ka go'day yaa intii uu xajka iyo joogo oo dhan ayay nimankani marti marti gelinayeen fa kaana wuxuu ahaa xakiim ibnu xisaam yukhriju mid ka bixiyo min maalihi alkhaas xoolihiisa gaarka ah maa waxbuu ka bixin jiray yurfidu bihi uu ku sooriyeeyo ama ku marti qaado almunqaticiina kuwa ay saadku ka go'ay ama sahaydu ka go'day oo min xujaaji beyt illaahi alxaraam kuwa usoo xajiyey maaragtay beyt illaahi alxaraam usoo xajiyey maxaa jira carabtu inkastoo ay mushrikiin wada noqdeen wathaniyiin ah diintii nebi ibraahim waxay ka hayeen oy kasii haysteen waxyaabahay kasii haysteen waxaa ka mid ah inay kacbada yimaadiin siday u xajinayaanba yay kulligeed khalad ha ahaatee fil jaahiliyati islaamnimada ka hor waqad kaana wuxuu ahaa xakiim ibnu xisaam wuxuu ahaa sadiiqan saaxiib xamiiman oo dhow aad iyo aad ay isugu dhow yihiin aad iyo aad xidhiidhkoodu u adag yahay xamiimka waxaa weeyaan xadhi xidhiidh aan go-aynin xidhiidh aad iyo aad maaragtay een, u dhow saaxiibnimo aada u dhow yaa wuxuu u ahaa lirasuulillaahi rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi qabla an yubcatha intaan rasuulka qur-aanku kusoo degin oon la soo bixinin soo bixin baa layidhaha bixinta waxaa laga wadaa markuu qur-aanku kusoo degay ee inuu nabi yahay oo loo soo loo soo waxyooday rasuul yahay oo risaalada loo soo dhiibay uu inuu caalamkao dhan uu gaadhsiiyo ee loo idmaday xagga alla subxaana wa tacaala yaa laga wadaa bictada fahuwa xakiim wain kaana haba ahaado akbara mid ka da-weyn min annabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalama bikhamsi sanawaatin shan sanaba ha ka weynaadee ilaa hase ahaatee annahu xakiim kaana wuxuu ahaa ya'lafahu kii rasuulka si fiican ama si weyn maaragtay u jecel oo u weheshada wa ya'nasu bihi una weheshada waa isla mid une aliif waxaa la yidhaahdaa yacni maadadantada alifa iyo aliif waxaa la yidhahaa xayawaanka midna waa mutawaxsha uu iska cararaa midna waa ka dadka weheshada ee dadka la nool marka halkaasin baa laga wadaa oo ah yacni inkastoo ayna isku da ahayn oo shan sana uu ka weynaa haddana waxay ahaan laba qofoo maaragtay saaxiib ahoo isweheshato oo isjecel ayay ahayn oo waya'niso bihi weheshada marka yalaf ya'laf iyo ya'nis waa isku mid oo wayartaaxu raalli ka ah oo naftiisu ay ku raaxaysato naftiisu ay raalli ka tahay weye wayartaaxu ay raalli ka tahay naftiisu ilaa suxbatihi saaxiibnimadiisa wa mujaalasatihi iyo la fadhiisigiisa wa kaana rasuulu rasuulkuna wuxuu ah sala allahu calayhi wasalam yubaadiluhu yubaadilahu kii u bedela wuddan kalgacalo biwuddin kalgacalo ayuu ugu bedelayay haddii xakiim uu u muujiyey rasuulka kalgacalo rasuulkana kalgacalo kale ayuu ugu bedelay wa sadaaqatan saaxiibnimona bisadaaqatin saaxiibnimo ayuu isna ugu bedelay uma iyagoo saa saaxiibo ah yaa haddana uma jaa-ad waxaa timid aasiratu lqurba qaraabanimadii xidhiirhkeedii baa yimidba xidhiirhkii qaraab maxaa jira eedadii buuba guursaday rasuulku sala allahu caleyhi wasalam xakiim ibnu xisaam eedadii ayuu guursaday markaas saase waxay u noqdeen dad qaraabo ah hadan uma markaa kadib jaa-ad waxaa timid aasiratu lqurba qaraabanimadii xidhiirhkeedii maata aasiradu waa xidhiidh waa sidii xadhig wax isku xidhaya oo kale fawahaqat waxay adkaysay ama dhuujisay maa baynahumaa wixii labadooda u dhexeeyay oo min cilaaqatin xidhiidh ah wadaalika sababta ay qaraabanimadaasi ku timidna waxaa weeye xiina markii tasawaja uu guursaday annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalama min camatihi xakiim ibnu xisaam eedadii uu guursaday oo khadiijata bintu khuwaylid ahayd radia allahu tacaala canha allaha ka raalli ahaaday waxaa kusoo laabtay mualifka kitaabka sheekhan qoray wuxuu yihi waqad tacjabu waxaa laga yaabaa inaad la yaabto qadda waa layska yaqaanaa dadka oo naxwada kow marka la bilaabayo hadday maadi gasho ficil maadi hadday gasho waqad qaala haddii la yidhaahdo waxay kutusisaa xaqiiqa dhab ahaantii baad leedahay dhab ahaan saasan laakiin hadday mudaaric gasho waxay keentaa wax tawaquca wax dhici kara laakiin aan qasab aysan hayn inay mar walba sidaas tahay waqad tacjabu inaad la yaabto ayaa laga yaabaa bacda kulli ladii kii dhammaanti basadnaahu aan soo kala bixinnay aan soo kala dhigdhignay laka adiga oo min cilaaqati xakiim ibnu xisaam xakiim ibnu xisaam xidhiirhka uu leeleeyahay birasuuli rasuulka caleyhi salaatu wasalaam xidhiirhka uu leeleeyahay ee aan soo kala dhigdhignay mar intaas kadib waxaa laga yaabaa inaad la yaabto idaa calimta markaad ogaato anna xakiiman xakiim lam yuslim inuusan islaamin ilaa yowma alfatxi maalintii maka la furanayay maalintii maka gacanta islaamka ay soo gashay oo mushrikiintii iyo wathaniyiintii gacantooda iyo maamulkooda laga bixiyey oo ahayd sanadkii sideedaad ee hijrada oo markaa laga joogo taqriiban koob iyo labaatan sano wax ku dhadhow intaasoo sana muusan soo islaamin ninkii ay sidaas nabiga saaxiib u ahaayeen qaraabana u ahaayeen caqligana badnaa marka inuu intaas soo islaami waayey wax lala yaabo waaye runtii xayu meel kaana uu ahaa qad madaa kii uu tegay ama gudbay calaa bicthati rasuuli rasuulka soo bixintiisa lasoo bixiyey nabinimadiisa oo qur-aanka iyo waxyiga uu ku soo degay calayhi salaatu wasalaam maa yasiidu wax ka badan calaa cishriina caaman labaatan sana wax ka badan ayaa laga joogaa markaas marka maalintii la furay iyo maalintii waxyigu soo degay koob iyo labaatan sano wax ku dhidhow weye intaas inuusan soo islaamin runtii wax lala yaabo weye faqad kaana wuxuu ahaa almadnuunu sidii la filayey birajulin nin laga filayay ninkaasoo mithla xakiim ibnu xisaam ah ninkaasoo xabaahu llaahu alla uu siiyey uu ku manadaystay daalika alcaqla caqligaas alraajixa ee culus caqligaas culus ee badan ee xooga badan oo wayasara allah haddana uu u fududeeyey isaga lahu isaga tilka alqurbaa qaraabanimadaas alqariibati oo dhow min annabiyi nabiga uu qaraabo la yahay sala allahu calayhi wasalam waxaa laga filaya an yakuuna inuu ahaado awala almu'miniina kuwa rumeeya kuwa ugu horeeya bihi rasuulka sala allahu calayhi wasalam almusadiqiina ee rumaysa lidacwatihi wuxuu rasuulku u yeedhayo oo islaamnimada ah kuwa rumaysta kuwa ugu horeeya inuu ahaado ayaa la filayay almuhtadiina ee ku hanuuna bihadyihi hanuunkan uu nabigu alla usoo dhiibay nabiga oo alla usoo dhiibay ee uu dadka ku hanuuninayo wa inaka la tahdi ilaa siraati mustaqiim buu alla yidhihe jidkan uu nabigu ku hanuuninayo kuwa ku hanuuna inuu ka mid ahaado ee ugu horeeya saasaa la filayay dhinacaa waxay iskaga mid yihiin ninkii ahaa ee abu sufyaan minulxaarith walaakinaha hasaatee arrinta waxay tahay mashiicatullaahi alla qadarkiisa weeye wuxuu alla qadaro wax bedeli karaa ma jiro wamaa wixii shaa allaahu alla uu qadarana kaana wuu ahaadaa uun wa kamaa sidii nacjabu aan ula yaabayna naxnu inagu min ta'ahuri islaami xakiim ibni xisaam xakiim ibnu xisaam islaamnimadiisa inuu islaamay dibidhaca weyn ee ku yimid saynu ula yaamayno faqad kaana wuxuu ahaa xakiim nafs yacjabu kii la yaaba huwa isaguba nafsuhu naf ahaantiisa min daalika arrintaas ayuu la yaabi jiray isna qudhiis wuu la yaabi jiray fa huwa isagu oo xakiimihi maa kaada ma sigin yadkhulu lislaama islaamka inuu galo yacni markuu saa u galayba ma sigintan iyo waxaan oo dhan waxaa laga yaabaa marka qaarkood sida loo tarjamayay iyo sida inaynan dhadhan ku yeelanin luqadeenna soomaaliga ah famaa kaada ma sigin yacni markuu saa usoo galay baa laga wadaa fa huwa isagu maa kaada yadkhulu lislaama markuu islaamka saa usoo galayba oo wayatadawaqu uu dhadhansado xalaawata aliimaani iimaanka macaankiisa xataa jacala ilaa uu ka bilaabo yacudu banaana nadam inuu farta qaniino far buu qaniinay mar haddaad maqasho waxa weeyaan waa shallayto shallayto wax qalad hood samaysay wax khayr hood samayn weyday ood ka gaabisay yaad ka shallaynaysa xataa jacala ilaa uu ka bilaabo yacudu inuu qanayno banaana nadam shallaytiga ama ama ama qoomamada farta inuu iscuno calaa kulli laxdatin isaga oo ka qoomamoonaya ilbidhiqsi kasta oo qadaaha uu noolaa min cumrihi cimrigiisa wa huwa mushrikun billaahi isagoo ah mid alle u shariig yeelaya mukadibun linabiyihi alla nabigiisana beeninaya faqad ra-aahu waxaa arkay xakiim ibnu xisaam ibnuhu wiil uu isagu dhalay ama inankiisa ayaa arkay bacda islaamihi xakiim markuu islaamay kadib yabkii isagoo ooyay fa qaala wuxuu ku yidhi inankiibaa wuxuu ku yidhi aabbihi maa yubkiika maxaa kaa oohinaya ama maxaad la ooyey yaa abataa aaboy maxaad la ooyeysaa maxaa kaa oohinaya qaala wuxuu yidhi umuurun arrimo kathiiratun oo badan kulluhaa dhammaanteed yaa abkaani iga oohinaya umuur badan baa iga oohinaya yaa bunaya inankaygiyow umuurtiibuu waxaga taataabtay wuxuu yidhi awaluhaa ta ugu horraysa bud-u islaami islaamkayga raagitaanka uu raagay labaatan sano iyo ka badan aan soo islaami waayey raagitaanka uu islaamnimadaydu ay raagtay yaa ugu horreysa waxyaabaha iga oohinaya oo raagitaankaasoo ii keenay mimaa wixii ka mida jacalanii iga yeelay usbaqu in la iga hormaro in la iga badiyo ilaa mawaatina umuuro ama meelo kathiiratin oo badan saalixatin oo wanaagsanayd umuuro badan yaa la iga hormaray labaatan sanaa la cibaadaysanayay oo ilaahay la caabudayay oo maaragtay diinta ilaahay sare loo qaadayay oo la jihaadayay anigiina maxaan ahaa oo la sadaqaysanayay xataa anigoon xataa intii ayaa la iga hormaray low anfaqtu low annanii anigu anfaqtu haddii aan bixin lahaa mil al ardi ardada ama dhulka muggi oo dahaban dahab ah lamaa balaqtu ma gaadheen shay-an wax oo minhaa waxyaabaha la iga hormaray ah dagaalkii beder oo laga qayb galay keli ah ama baycatulcaqaba oo laga qayb galay ama baycatu ridwaan oo laga qayb galay intaas midna miyaan helaya amaan gaadhayaabu uma wuxuu yidhi markaa kadib in allaaha alleh subxaanahu wa tacaala anjaanii wuu i badbaadiyey yowma badrin maalintii beder buu i badbaadiyey wa uxudin uxudna wuu i badbaadiyey maxaa jira labadaba mushrikiinta ayuu la socday xaggooda ayuu kasoo safnaa fa qultu waxaan ku idhi buuhi fii nafsii naftayda yooma idin maalintaa uxud maalintaan ka laabtay laa ansuru weligay oo dambe u hiilin maayo bacda daalika maalintaas kadib qurayshan quraysh u hiilin maayo oo dagaal usoo raaci maayo calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay aan la dagaalamayo sala allahu caleyhi wasalam walaa akhruju kana bixi maayo min makata makama kama baxayo saasaan idhi buu yidhi famaa labithtu laakiin nasiib daro waa laiga sayid caleey famaa labithtu ma sii raagraagin an jurirtu in la isoo jiitay jara waxaa la yidhaha wax xoog lagugu soo jiido xoog jara bishay shay waxbuu soo jiiday waa la isoo jiiday ilaa nusrati qurayshin quraysh in aan u heliyo ayaa la ii soo jiiday jaran jiidid uun rag baa waa la isoo qasbay uma wuxuu yidhi haddana inanii anigu kuntu waxaan ahaa kullamaa mar kasta oo hamamtu aan hamiyo oon damco bilislaami inaan islaamo nadartu waxaan eegi jiray oon fiirin jiray ilaa baqaaya ragga ka hadhay oo min rijaalaati qurayshin quraysh odayaasheedii ka mid a kuwaasoo lahum leh asnaanun da' leh niman da-ah iyo wa aqdaarun sharaf oo mutamasikiina weli ku dheggan bimaa wixii hum iyaguba calayhi ay ku sugan yihiinoo min amri aljaahiliyati islaamnimo la-aanta ama islaamnimada ka hor wixii ahaa wixii la caabudi jiray diintii aabbayaashoodu fa aqtadii bihim iyaga ayuunbaan ku dayan jiray wa ujaariihim iyaga ayaan la socon jiray uun iyaga ayaan la socon jiray saan aanan u khilaafin wuxuu yidhi wayaa layta shallaytadeede ama hoogaye annii lama afcal ma samaynin inaana samaynin maxaan u sameeyey micnihii inaana samaynin fiicnayda wayaa layta annii lam afcal alla shallaytadayde ama hoogaye maxaan waxaa u sameeyey inaana samaynin fiicnayda famaa ahlakanaa nama halaagin oo nama baabiin ila aliqtidaa'u ku dayasho biaabaa'inaa aabbayaashayo iyo awowyadayo ku dayashada lagu dayanayo waxaan ahayn oo halaagay male iyo wa kubaraa'ina iyo odayaashayada falima laa abki oo marka maxaanan u ooyeynin yaa bunaya inankaygiiow arrintaasaa ay qabsatee maxaa oohin ii diidi maxaan u ooyi waayey marka darsigeena intaasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalim wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu